الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waxaan ku soo jirnay fiqhu qiyaami ramadaan dhowr cunsur ama dhowr jus-iyadood baan u qaybinnay jus-iyadii koobaad oo ahayd asmaa'uhu aw asmaa'uhaa baan ka soo baxnay jus-iyada ku xigta waxa weeyaan waqtuhaa waqtu salaati qiyaami ramadaan waqtiga la dukado oo sharcigu uu u xadiday salaadaas xadiidkii khaarijatu bnu xudaafata radia allaahu canhu waxaa ku jiray waqtigeeda taxdiidkiisa oo aan shala soo marnay oo uu ku xadeeyey maa bayna salaati alcishaa'i wa طuluuci اlfajri salaada cishaha markii laga baxo ilaa fajrigu uu ka soo dhasho intaas inuu waqtigeedu ahay baan xadiidkii khaarijatu bnu xudaafata aan shala ku soo marnay ayb idan waqtiga marka salaatuleylka la dukado ama witriga la dukado ama taraawiixda la dukado waqtigiisa sharcan waa min salaati alcishaa'i yacni salaadda cishaha markii laga baxo ilaa fajriga dambe laga adimo axaadiid badan baa arrinkaas tusinaysa waqtigoodu inuu sidaa yahay waxa uu wariyey alimaam abubakr ibnu khusaymata raximahu اllahu fii saxiixihi can abi saciidin اlkhudriyi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaal man adrakahu الصubxu walam yuutir falaa witra lahu ninkii uu subxigu soo gaaro salaaddii subax ay ku kor dhalato isagoo aan witrkii dukan witri ma laha qofkaas xadiidkaas marka wuxuu tusinhayaa waqtigii witriga inuu dhammaaday xadiid kale uu alimaam muslim wariyey wuxuu ahaa min xadiid abi saciid ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama qaal awtiruu qabla an tusbixuu witirka dukada intii aadnaan waa baraysan ayb abu ciisa aلtirmidi wuxuu yidhaahday وهuو qول غyر واaحد من أهل العلم وbه يقول الشhاaفiعي وأحمد وإسحاaq laa yarwna الwitر baعda صلاaة الصبح hadalkaas marka أxaadiistaas laga fahmay ama تaxdiidka أxaadiistaas laga fahmay waa qowl غayri waaxidi buu leeyahay sidaasna waxaa yidhi شhaaفiعي أحmed إسحاaq laa yarawna alwitra bacda salaati subx marka ma arkahayaan witr bacda salaati subxi tafsiir u baahan yahay waas noo imaan doonaa ayib waxaa muuqata marka bacdu اlaxaadiid in ay tilmaamayso bacda alfajri in witr la duko karo waxaa u wariyey alimaam axmed wاطabaraani fi اlmucjam اlأwsط wاlbayhaqiyu fi sunan اlkubrى can abi nahiik can ana abadardaa kaana yakطbu an laa witra liman adraka الصubxa faاnطalaqa rijaal min اlmuؤminiina ilى caaئiشhaةa faأhbaruuha faqaalat kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalama yusbixu fayuutir qال أbu bكr الhyثmي وإsنaadه xasn xadiidkaas imaam أحmed u wariyey iyo طbrاni iyo bayhaqi waxa uu leeyahay min xadiiث أbi نahيk أna أbاdardا kaana ykdb الناas ninkaas صaxaabiga ah abudardاa wuxuu leeyahay kaana ykdb الناas dadku u khudbaynhayay wuxuu dadka ugu khudbaynhayey an laa witra liman أdraka الصubحa inuusan witri jirin qofkii fajrigii uu soo gaaro isagoon witri dukan niman baa markaa dhegaystay khudbadaas abudardaa markaas bay caaisho u tageen markaas bay u sheegeen arrinkaa ay ka maqleen abudardaa marka caaisha waxay tidhaahday radia allaahu canha iyadoo ugu ogaal badan axwaasha nebiga iyo salaadihiisa fileyl ayay waxay u tidhaahday kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yusbixu fa yuutir intuu waa baraysto ayuu witrika dukanayay marka xadiidkaas waxaa laga fahmi karaa in ay suuragal tahay bacda alfajri in witriga la dukado ayb bacdu alaxaadiid haddii ay dhici karto ama ay muuqato in mafaahiim kala duwan ay tilmaamahayaan maxaa faysal ah maxaa lagu kala baxahayaa waxaa lagu kala baxahayaa fahmiga saxaabada ridwaanullaahi calayhim oo ay nebiga ka soo naqliyeen sunnadiisa waxaa muuqata marka saxaabo badan inay witri dukanhayeen isagoo fajarkii uu soo baxay aahaar badan oo saxaabada salaadooda witerka ee bacda alfajri ahayd ayuu imaamu maalik filmuwada' ku wariyey waxaa ka mid ahaa aahaartaas saxaabada anna cabdallaahi bna cabbaas raqada cabdullaahi bna cabbaas baa jiifaday uma istayqada markaa hurdadii buu ka kacay faqaala likhaadimihi undur maa sanaca annaas ninkii khaadimkiisa ahay wuxuu ku yidhaahday bal soo fiiri dadka maxay sameeyeen salaaddii subax miyaa la gaahay wa huwa yowmaidin qad dahaba basaruhu maalintaasna cabdullaahi bnu cabbaas wuu indhabeelay indhihiisii buu waayey fadahaba alkhaadimu uma rajaca khaadimkii ayaa markaa tegey waa soo laabtay faqaal qad insarafa annaasu min asubxi waxay ku dhaheen wuxuu ku yidhi dadkii salaaddii subax wayba ka baxeen tadiina witer baa sugaysay dadkiina salaaddii subaxay dukadeen waana ka baxeen faqaama cabdullaahi bnu cabbaas faawtara uma salla subxa markaa cabdullahi bnu cabbaas waa istaagay witrkii buu dukaday kadib buu salaaddii subax dukaday waxa uu leeyahay maalik waxaa soo gaartay cabdullaahi bnu cabbaas cubaadah ibnu saamit cabdullaahi bnu caamir ibnu rabiica alqaasim ibnu moxamed ibnu abi bakrin asidiiq raggaas oo dhan in ay dukadeen witri bacda alfajri waxa uu kaloo wariyey maalik fi lmuwaطa kaana cubaadat bnu saamit yaumu qowma fakharaja yowma ilى subxi faaqaama almu'adinu salaata subxi faaskatahu cubaada xataa awtara uma sallaa bihim الsubxa waxa uu wariyey maalik fi lmuwaطa cubaadah bnu saamit ayaa dad markaa imaam u ahaa oo bujo jiray markaas buu maalin salaaddii subax u soo baxay marka mu'adinkiibaa salaaddii doona inuu aqimo markaas buu xoogaa aamusiye xoogaa sug buu yidhaahday cubaada witerkii buu dukaday kadib uu salaaddii subax dujiyey marka aahaartaas waxaa ka muuqata saxaabada inay witerka duka jireen bacda alfajri marka haddii bacdu alaxaadiida laga fahmo marka mafaahiim kala duwan waxaa loo leexan hayaa ama la qabsan hayaa fahmigii saxaabada arrinkaasuna waa arrin guud oo diinkoo dhan uu sidaa ku socdo diinka wuxuu ku socdaa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka laakiin waa in diinka kitaabka laga fahmay ama sunnada nebiga laga fahmay uu waafaqsan yahay fahmigii salafka nuqdadaasna waa nuqdo aad iyo aad muhiim u ah oo simaam u ah لأي خطأ في الاستدلال بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم waa sahlantaha qofku inuu aayad soo deliishado waa sahlantaha inuu xadiid soo deliishado laakiin intaas kalihu kaafi ma ah waxaa loo baahan yahay istidlaalka qofkaas oo kitaabka uu deliishanhayo ama sunnada uu deliishanhayo istidlaalkaasu inuu waafaqsan yahay istidlaalkii salafka nuqdo muhiimo wey waa qof kastoo muslim inuu ku tanabuho waa badantaa inta aayaad lasoo deliishado limacnan min almacaani ama axaadiid lasoo deliishado limacnan min almacaani laakiin nuqdadii saddexaad baa dhiman oo ah su'aal furan in la yidhaahdo aayaddan aad deliishanayso ama xadiidkan aad deliishanayso sida aa u deliishanaydo salafkii ma u deliishan jireen waxa aa ka doonaysona salafkii ma ka fahmeen mise waa fahmi adiga kugu gaar ah nuqdadaasaa muhiima sidaa daraaddeeda wuxuu dhihi jiray imaam axmed in istaطacta anlaa taxuka ra'saka ilaa biaharin fafcal haddaa karayso inaadan madaxaada xogin ilaa inaad ahar u hayso moogiye sidaas yeelbiyo waxaoo kale uu yidhaahday iyaaka an tatakallama fii mas'alatin laysa laka fiiha imaam inama alcilmu maa jaaءa min fawq wuxuu yidhaahday waxaan kaaga digahayaa in aad ka hadasho mas'alo aadan imaam kaaga horreeya oo min aimati salaf ka mid ah aadan u hayn cilmigu waa midka kor ka yimid buu leeyahay cilmigu waa midka kor ka yimid marka waxaan u baahan nahay dabd اlاstidlaal qur-aankii waa la soo deliishanhayaa axaadiistiina waa la soo deliishanhayaa laakiin waxaan u baahan nahay si aan uga badbaadno dalaal fii fahmi اlkitaabi wasunna inaan miqyaas ka dhigno fahmigii salafka iyo istidlaalkii salafka yaan u baahan nahay masaladanuna kuma gaar ahaa witirka la dukado bacda alfajr eh waa fii saa'iri abwaabi اddiin marka waxa uu leeyahay alimaam abu cumar ibnu cabdilbar saxaabada ridwaan ullaahi calayhim waxay dukan jireen bacda alfajr wax saxaabi ah oo khilaafsan sidaa ay samayn jireen saxaabada gabolkoodna maana arag buu leeyahay iyagoo isku waafaqsanaa marka inuu ka bilowdo witriga wakhtigiisu bacda alcishaa laakiin maca daalika wakhtiga uu ku dhammaanhayo waxa uu leeyahay waxaan haynaa iyagoo dukanaya bacda alfajri wax iyaga ka mid ahoo arrintaas muran ka bixiyey ama khilaafana ayna jirin ayb waxa uu leeyahay waxaa arrinkaasu ka sugnaaday cabdullaahi bn mascuud wacabdullaahi bnu cabbaas wacubaadata bnu saamit waabudardaa wa xudayfa wa caa'isha in ay duka jireen bacda alfajri wa huwa asawaabu cindii saasaana sawaab uu leeyahay liannii laa aclamu lihaa'ulaa'i asaxaabati mukhaalifan min asaxaabati nuqdadaas arabnima wuxuu leeyahay saxaabadaas sidaas yeeli jirtay saxaabi kale oo khilaafsan oo qabay marka bacda alfajr inaan la duko karin ma jirin buu leeyahay wa huwa asawaabu cindii liannii laa aclamu lihaa'ulaa'i asaxaabati mukhaalifan min asaxaabati ayib see loo towjiihinayaa marka axaadiidtaas horeeto oo tilmaamaysay in watarku ku dhammaanhayo fajriga oo bacda alfajr aan witer la duko karin wuxuu leeyahay waxaa lagu jamcin hayaa oo lagu tawjiihin hayaa sidaan soo socota oo ah qofkii isagoo wakti haysta oo soo jeeda aan watarkii dukanin ee camdi uga tegey ee fajarkii uu ku soo baxay laa witra lahu waqtigiisii waa dhaas laakiin qofkii hurda ee hurdadii ay ka adkaato ee fajarkii uu soo baxo isagoo aan dukanin witrigii ay u suuro gelayso markaas inuu witrka dukado kadibna subaxa u dukado intayna qoraxdu soo bixinin arrinkaas khiyaar buu u leeyahay waana u furan tahay buu leeyahay saasuu u jamciyey marka marka qofkii soo jeeda oo wakhti haysta oo ay u suuro gelayso inuu dukado witirka ee taqsiir u ta'khiiriya ee fajarkii uu soo baxo isagoon watirkii dukan laa witra lahu qofkii ayna u suuro gelin arrinkaasu ee intuu jiifaday isdhahayay waa soo kacaysaa ee hurdadii marka ay ka adkaatay oo hurdadii ay la daahday ee markaa soo kaca isagoo fajarkii dhashay waxaa suuragal u ah qofkaasu inuu witirkii dukado kadibna labadii ragcoo fajarka u dukado kadibna salaadii subaxa uu dukado suuragal bay u sidaas buu ku jamciyey ficilkii salafka oo saxaabada iyo axaadiidta laga fahmi karo in ay bacda alfajri witri uuna jirinin ayib witriga markaa laga bilaabo salaada subax ilaa cishaha ama cishaha ilaa salaada subax waa waqtiga sharciga ah loogu talagalay أي juز oo min hada اlwaqti qofkii dukadana khiyaar buu u leeyahay inuu waqtigaas ku aadiyo witrigiisa waxa uu wariyay imaam mslim min xadiiثi caaئiشhaةa radي الlaه عanهa qaalat min kuli leyli qad أwtara rasuulu الlahi salى الlaه عalayه وaslama faاntaha witrhu ilى الsaxr wa fii riwaayaةi لtirmidiy faاntaha witrhu xiina maata fi الsaxr waxa uu warinahayaa muslim min xadiidi caaisha waxay leedahay caaisho habeenka dhammaantiis qayb ka mid ah waa dukaday rasuulku witriga ama habeenka awalkiisa bacda alcishaa ama dhexdiisa ama aakhirkiisa idan marka waqtigu waa muwasac laa diiqa fiihi ayi waqti ay kuu sahlan tahay min salaati alcishaa ilaa fajriga waa duka kartaa ha noqoto qiyaamu leyl ha noqodo witrigii ama taraawiix ha noqdo waxay leedahay markaa witrigiisa laakiin wuxuu u dhammaaday waktiga saxar yacni waktiga fajarka ka horeeya ayuu witirkiisii ku soo dhammaaday riwaayada tirmidi marka waxay leedahay waktigii uu rasuulku dhimanayey fii aakhiri xayaatihi witrigiisu wuxuu joogay waktiga saxarka waxaa muuqata marka awqaadda witirka la dukado ama salaatuleylka la dukado ama taraawiixda la dukado inuu u fadli badan yahay waktiga dambe oo saxarka ah juska habeenka u dambeeya inuu u fadli badan yahay ayb waxaa kaloo u wariyay imaam axmed wmuslim wاtirmidi can jaabir bni cabdillaahi qaal qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalama man khashiya minkum an laa yaquuma min aakhiri اlleyli falyuutir min أwali اlleyl ثuma liyarqud waman طamica minkum fii an yaquuma min aakhiri اlleyl falyuutir min aakhiri اlleyl faina aakhira اlleyli maxduuraة wadalika afضل xadiidkaa markaa jaabir uu wariyey rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalama isagoo dadka khiyaar siin haya oo qof walba taagtiisa iyo tabartiisa marka u ishaarahaya inuu ku camal falo ayuu wuxuu leeyahay ninkii ka cabsada inuusan istaaginin aakhiru leylka waa inuu awalu leyli witriga dukado kadibna uu seexdo ixtiyaadkuna saasuu ku jiraa marka awalu leyli witirka duko haddii aad ka cabsanayso inaadan soo kicinin oo hurdadu ay kula dheeraato ومن طمع منكم في أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل ninkii laakiin rajaynaya inuu istaago aakhiru leylka waa inuu witirka dukadaa aakhiri leyl faina aakhira alleyli maxduura fadligaas bay leedaha marka iyadu aakhiru leylka waa waqti lasoo xaadiray oo malaa'igtii ay soo xaadirtay oo dadka dukanhaya ay la joogto waqtiga marka fadligaas buu yeeshay fii aakhiri leyl rasuulka marka wuxuu yidhaahday wadalika afdal kaasaana fadli badan kaas baa fadli badan amiiru lmu'miniin cumar radia allaahu canhu markii uu dadkii ku jamciyey masaajidka oo markaa ay taraawiixdii ku dukan jireen masaajidka fii awali leyl ayuu wuxuu maqlay dadkiiba markaa ka soo gadoomay taraawiixdii fii awali leyl markaasuu wuxuu yidhi والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله xadiidka bukhaari baa wariyey waxa uu leeyahay cumar midda ay ka jiifanayaan ayaa waxay ka fadli badan tahay midda ay u taagan yihiin yacni aakhiruleylkuu ka wadaa marka midda ay ka jiifanayaan waa aakhiruleylkii dadku marka waxay dukan jireen waktigii cumar fii awali leyl ilaan dadka jumhuuru nnaas waa dhici kartaa inaysan kari karinin inay soo kacaan wakti dambe marka dadka dhinacay u badan yihiin oo ah inaan tabar loo helayn ama karti loo helayn fii aakhiri leyl lasoo kaco khiyaarkaas buu cumar qaatay dadkiina wuxuu ku aruuriyey masaajidka fii awali leyl buwayna duka jireen marka laakiin wuxuu tilmaamay qofkii kari kara fii aakhiri leyl inuu dukado midda laga jiifanayo inay ka fadli badan tahay midda loo taagan yahay qaala alxaafid ibnu xajar hada tasriixu minhu biأna asalaata fii aakhiri اleyli afdalu min awalihi marka kulligeed salaatuleylka marka ama ramadaanka ha noqoto ama ramadaanka kayrkiisa ha noqoto waxay ku fadli badan tahay fii aakhiri اleyl laakiin dadka waa in la qadariyaa taagtooda iyo tabartooda oo haddii marka dadku ay u badan yihiin inaynan soo jeedi karinin ama ayna ka ekarin aakhirulleyl waa in masaajidda laga dujiyaa fii awali leyl sida cumar uu sameeyey radia allaahu canhu laakiin haddii ay jirto masaajid dadkiisu ay kooban yihiin oo iyagu isku ballansadaan inay aakhiruleylka dukadaan witriga ama taraawiixda ama maalan tobanka dambeeto markii la rabo in aada loo dadaalo hadday suuragal noqoto dadku ay isku waafaqaan tobanka dambe xitaa in taraawiixda dib loo dhigo oo la dukado aakhiruleylka oo awaluleylkana ay iska seexdaan waa aad bay wanaagsanta marka alwaqtu fiihi saaca waqti kasta oo qofku uu ka dukadona waa wanaagsan tahay dadka hadday u badan yihiin awaluleylku inuu munaasib u yahana waa in awaluleylka la dujiyo dad kooban hadday jiraan ama awqaat mucayana oo ay kici karaan aakhiruleyl waqtigaas inay taraawiixda dukadaan ama qiyaamuleyl ay dukadaan ama witr ay dukadaan ayaa fadli badan kelimadeen waa intaas weeye hada wabilah towfiiq sal اllah wslm ala nabina mxamedi wala alihi wasaxbi waslm